haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha sahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka cudurka koronavirus ee dhaqaalaha dunida dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha maraakiibta tareennada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray waxaa guud ahaanba hoosudhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka la ysaga gudbi jiray waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida waxaa shaqola'aana ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha intiisa badan toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa arrimaha ku salaysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo barnaamijka waxaa marti igu ah maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed cabdi gacma cadde oo isagu ah qabiir dhinaca maareynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda waxaa maxamed cabdi mardhoweeto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada washington d c haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan washington d c gobolka virginia ee degmada woodbridge bal maxamed ugu horeyntii kusoo dhawo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha anigii dhegeystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna yaare waa mahadsan tahay waa dhawax waa tahay bal ugu horeyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waktigan caqabad xoogan si siman ay u wajahayso wadamadii soo koreeyey kuwii dhaqaalaha ku horumaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay ma jiraan diyaaradihii iyo safaradii ma jiraan suuqyada waaweynaa dhaqaalaha ma jiraan sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray dalxiiskii isu socodkii dadkii ganacsigii wixii oo dhan waa wada istaagtay xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay bal waxaad iiga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida gaar ahaan wadamadan horumaray zahro aada iyo aad ayaa u mahadsan tahay cudurkan corona nineteen wuxuu saameynaa cid kasto ama adduunyada saddexaada haato ama adduunyada koowaad cid uu dhaafaya ma jirto marka haddii aan kaaga hadlo meeshaan hadda annaka aan joogno maraykanka waxaa lagu jiraa total shutdown wadankii oo dhan oo kala xiran yahay oo guryaha lagu xiran yahay maqaayadihii way xiran yihiin baararkii way xiran yihiin unemploymentiga cirkuu isku shareeray shaqooyinkii la cusbaayoo la samey jiro oo dowladdu ay abuuri jirtay way istaageen marka cid kasta ayuu saameynaa ama dowlad ha ahaato ama industry weyn ha ahaato ama dukaan hoose ha ahaato laakiin waa la kala daran yahi oo small businesska dadka loo yaqaano meelaha waxa la yidhaahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo ama dadka daily wagesa ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah ayuu wuxuu u saameynaa si xun hadda unemploymentigu maraykanka wuxuu maraa over two million ama laba milyan ka badan ayuu maraa oo shaqala-aanta ay ku dhacday maraykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda uu geeyey in ka badan laba trilyan oo dollar ayaa loo qoondeeyey marka way la dagaalamayaan laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto waa everywhere meel kasto ayuu saameynaa waa tahay maxamed cabdi waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee d c wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleetee banaanka ka imaado xataa gudaha wadanka d c oo keliya malaayiin dada u shaqa tegi jirtay wixii oo dhan hadda ma jiraan dowladda maraykanka sidee caqabadahan xoogan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay maadaama ay wadan horu marayna ay ahayd
dowladdu koleyta way dadaalayaan oo koleyta waxyaalaha ugu horeeyo hadda maraykanku ay sameynayaan waxaa horta in dadka confusionka laga ilaaliyo oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida u saamey karo because dadku waa panic way naxsan yihiin shaqa ma jirto dowladdii laftigeedana canshuuri ay heli jirta ma helayso marka saameyntu waa waa waa ama dowladda way saameynaysaa oo dakhligii dowladda heli jirta si ay adeegyada bulshada u fulisa ma helayso marka dhibaatadu aad iyo aad ay u fara badan tahay laakiin dowladda waxaa laga rabaa in ay confusionka ay iyadu yarayso wayna aadayna u dadaalayaan hadda eryadan annaka aan joogno washington iyo virginia maryland madaxdu waa isla shaqaysaa way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar gooray wada hadlaan marka dadka loo sheego aan aan laga nixin oo la yidhaahdo confusionka laga ilaaliyo weriina ku jira la yidhaahdo oo lala dagaalamo marka si oo fiican ay ula dagaalamayaan resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen marka dhaqaaluhuna kulayta dowladda hoos u dhaca ama ha ahaato ama dowladda ama ha ahaato shaksi ahaato ama business ha ahaato ciduusan saameyn ma jirto cudurkan waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka minnesota gobolada soomaalidu ku badan tahaan siin doonaa fursadda axmed siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco bal axmedow aragtidaada maxaad nagu soo biirinaysaa ama aad su-aal qabtaa sara waa mahadsan tahay adigiyo aqoon-yahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba runtii gobolkan minnesota waa gobolka ugu weyn soomaalidu ay degan tahay ganacsiga ugu badan ay soomaali leedahayna gobolkan minnesota ay ku yaalaan ganacsigooduna wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar waxay leeyihiin suuqa oo dhowr ah oo gobolka minnesota ku yaala oo dadku ku ganacsadaan rag iyo dumarba oo leh maqaayado tukaamaan ay nooc wax walba lagu sameeyo marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small businessyada ah sida ay dowladda iyo statekuba ay ku dhawaaqeen waxaa la xidhay meelaha publica ah si uuna cudurkan covid nineteen uuna u faafin loona kontarollo marka moolashii o dhan marka la xidhay dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasay ku dhex yaalaan marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan marka weli dowladduna mayna qorshaynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorshayno lama dhigin yani hadda waxbaa laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay noloshiisii way ku taagan tahay ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray marka runtii waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan kusoo food saartay waxay kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxootiya iska cusub ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirto carruurtii haysata marka waxbarashada marka online laga dhigay ama e learning distance laga dhigay cid wax ka caawisa xitaa ma jirto marka runtii caqabada waaweyn baa jira waaya waad mahadsan tahay haddaan bal si deg dega kuu weydiiyo waxaa jirta in soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee waddanka dib ugu diraan oo qoysas badan oo laga soo taga dabcan ay qurba joogta ku xiran yihiin sidee ayay tani sidoo kaleeta u dhaawacaysaa dhaqaalihii soomaaliya ama dadka qurba joogta ay u diraayeen
runtii hadda iminka moolosha aan kuu sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka minnesota yacni xafiisyadii aan ku lahayna lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moloshaasay ku yaalaan lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo bangiyadii way diideen maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas marka lacagaha waa la qaadi jiro dubay baa loo qaadi jiro diyaaraddaa la saari jiray marka diyaaradihiina way istaageen marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan marka dadkii wax lacaga oy diri karaan ma jirto soomaaliya lacagihii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii soomaaliya ku yaala waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada dubay alaabta kasoo qaadanaysa marka guud ahaanba circulationkii lacagta wareegaysoo dhan baa istaagto shutdown noqotay marka meel dhaqaaqaysa ma jirto waayahay dhinaca gobolka colombos ohaayo intaanan aadin bal maxamed cabdi aan kusoo noqdo maxamed saar haa waa ku maqlaa hadda waxa waaye waxyaalihii la keeni jiroo dhan ama transportationkii wax kasta ayaa istaagay marka ama hadda ninka hadlaya uu sheegaya lacag aan la diri karin looma diri karo meel meelihii lacagaha hadda waa xiran yihiin indhasiyaashii laga soo qaadi jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolkan virginia aniga aan joogo markaad woolmarti tagto ama tagto xoogaa dukaamada cuntada laga iibsado waxay kuleeyihin waxaa qaadan kartaa hal ama laba xabo supplyga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayan waqti kuma imaanayaan ama way soo dahayaan ama maba imaanayaan marka saameyntu aad ay u xoog badan tahay haddana hadduu uu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado waxyaalaha la yidhaahdo g d p-ga waddanka hadda waxaan dhegeysanaya caaway maraykanka inuu boqolkiiba afartan wax soo saarka guud ee waddanka hoos u dhacay soo saarka guud ha g d p-ga waxa la yidhaahdo marka hadduu sii socdo inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah two thousand twentyga ama labaatan iyo labada g d p-ga inuu saameeyo oo si xun u saameyo waa laga yaabaa laakiin long run ama waktiga dheer inuusan saameyna laga yaabaa because waxay isku dayayaan in cudurkaa la joojiyo soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo inuu faafidiisa la yareeyo waa tahay bal waxaan fiirinaya aad baad umahadsan tahay axmed siyaado kaga jira dhinaca gobolka minnesota haatana bal colombos ohio ayaan eegaya waxaa ku jira asna qadka dhinacaasi towana sicid towana soo dhowow waa dhowaa saaran walaaliyo waran waa fiicana hore u gal barnaamijka dhankaaga talo tusaale su-aal waxaad qabtid walala waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto adinka v o ed adigoo saare aha iyo ragga kula shaqaynaya dhammaantiina waa in salaamay waxaan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu annagu kuleto ummadda waxa u saameeyey ay ka mid nahay dhibka uu ragga ay sheegahayaan waa sidoo kale anugu waxaan kaga yara duwanahay waxaad moodaa inaan kaga fiira heel dheerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn iyo transportationka gobolada iskaga kala gooso oo keeni jiray hadda siduu aqoonyahanka uu sheegahayay walmartka alaabta keento wax walba way istaageen wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan oo shaqadii boqolkiiba afartan baa un shaqaynaysa markay ugu bataan waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan ama yihiin waxa weeye alaabta maraykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yidhi waa alaabaha qutudaruuriga ah oo cunada la cunahaya iyo waxyaalaha yaryarka ahaa sidaa darteed qof walbana wuxuu ka baqahayaa hadee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda dhibaato badan ayaa halkaa ka imaanaysa oo ummadda hadda soomaaliyeed waxay u ku jiraan dadka maarata shaqooyinka ayadaa ku jiro shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay oo ummadda ayaga xataa talaa ka shaqayn jirtay shaqada ma ay helayaan walmartkaas hadda uu ninka aqoonyahanka soo qaatoo kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray sidaa darteed ummaddii maadaama wixii oo dhan la xiray weerhawsyada qaarkood ama bakaarada qaarkood marka aad tagtood wax kaa furhaya ma lahan haddii aad gudaha gasho oo laba ruux saddex ruux isku imaadaan maalin hore waxaa dhacday taariikhaha dhaca oon arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaadahayaa saddex ruux isku imaaday naagtii meesha joogtay oo micnaha ka shaqaynaysay qaybta shiibinka waay baaca micnaha waxaa naga xigtay muraayad raggii nin ka mid ah ayaa hindisay hindiso markuu yidhi albaabada la xigtay waana la kala cararay nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii ayagiina inay naga furaan oo dambayba diideenba mudday nagu qaadata muddo in micnaha waxaa marka waa waa argagax oo baalkiga cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musqulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaalinada shidaalka ahaa iyo meelihii cunada shaaha laga qaadan jiray ma jirto meel walba waxaa lagu jiray meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waa waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxaa lagu soo dirahaya gurigaada taa micnaha waxaa ku qabanahaya camerada so marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay annaga haddaan nahay dadka weliba waxaas ka shaqeeyo hadee dad kor ka imaaday oo carruurtooda u tagay oo reer bulshadii dhexgelayaan nahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay maanta oo kale mar baan waxaan soo maray magaalo layihaha philadelphia oo aad busy u aan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin halka saaco subaxnimo ilaa tobanka saaco subaxnimo aan la mari karin afar saaco subaxnimo aan la mari karin busy aan jirtay maanta saaka subaxii markaan marahayay cidlo qof ma joogin ani iyo buruus iyo dhowr taraag baa marasay marka meelo badan bay naga saamaysay ummadduna way wada saamaysay ilaahayna anaga dulqaadayaan leen way aad baad umahadsantah tawana waad mahadsan tahay waayahay maxamed cabdi bal waxaad iga warantaa marka talada aad siin kartid qof maskiin ah oo laga yaabo inuu garabrarto yahay oo dhaqaalo badan uu haysanin ama shaqadiisaba hadda ay bilow tahay talada dhinaca dhaqaale eed siin karto qofkaasi haddana dhibkan uu dhacay maxay tahay hadde taladu waddankan maraykanka aan joogno siyaabo fara badan oo oo qoftu ay iskugu diyaari karto recessionkan ama dhibaatadan waddanka ka socota ayaa jirto waxna waa dadku inay marmar dayn qaataan laakiin waxaa la rabaa micnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xoogaha sida ugu hooseyso aad u isticmaalka aad u isticmaasho waxbaa isbedelayo wakti baa imaanayo koleytana waxa waaye dowladdu hadda lacaga fara badan ayay waxay gelisay unemploymentga iyo dadka venerableka oo waayeelka oo citizenska oo siya citizenska la yidhaahdo in la kaalmeeyo marka inaad information badan hesho ayaad maraykan joogto siyaabo fara badan oo kaalmo lagu heli kara ayaa jirta marka inaad information badan raadiso ayaan ku macluumaad inaad raadsato macluumaad xoogan aad raadiso sax si fiican waa yahay dhegeystahan jeclaan lahaa bal inaan dib ugu noqdo khadadka telefoonada si maaragtay codadkooda ayagana ay noo soo gaarsiiyaan bal dhegeystaha xigaan u baaqaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed salaad macalin cadde joogo cape town south africa markaan hore u galo mawduuca cudurkan coronavirus horta dalkan aan joogno south africa guud ahaan dadka laga helay waa kun shan boqol iyo shan qof dadka u dhinta waa sagaal qof dadka kasoo bogsadana sagaashan iyo shan qofood waaye markaan xagga dhaqaalaha markaan u kaco dhaqaalaha saa-id aada iyo aada horta noo saameeyey soomaalidu badanaa waxay ka shaqaysato waa tagshoobiyayaal iyo hoolseelarayaal waa ganacsiyaal yareero ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta kasoo qaadaan ayagaana sii iibiyaan kambani alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyaashii waa la xiray isu socodkii waa la yareeyey wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafadda ay markaas joogtay ku ekaa kartaa iyo hadba hoolseelarka ku yaalla xaafaddaas ay wax ka iibsan kartaa meel ugama bixi kartid dhanka sarifka markaan dhahno sarifka saameyn baahsanuu nagu yeesho dollarku markii uu coronavirusku bilaabanayay kun iyo lix boqola boqolka dollar lagu sarrifayay hadda laba kun iyo boqol uu sii marow haayaa dhanka sarifka markaan dhahno meelaha kaleentood meelaha madowga annaga haddaan dadku inta badan dadna kalaray joogaan dadna cadaanka meelaha ahay joogaan dadna madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsi ugu ugu dhowaa la boobaa waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku noolayaan waxay maanta soo xoogsadaan cuni jiray habeenkaas ku noolaa jira markii shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayan cawada marka adaa ugu dhawow oo wax lagaa soo qaada karaa marka saameyn baa saameyn ba-aanun ugu yeesha laakiin waa maqaadir ilaahay mar walibana wixii ilaahay kuu keena inaa ku samirta waayo alxamdulilah laakiin sida aan filanayna weli ma ahano inta adiga san ka filanayna marka alxamdulilah waa fiicana dhegeystahaasi suu sheegay dhan walba oo nolosha ah ayaa covid nneteen-ka uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay ka mid yihiin hadda koonfur afrikuu joogaa meelaha dowladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guryaha lagu celinayo laleeya guryaha jooga dowladihiina ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaalo siiyaan sideebaa marka taasi laftirkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed wallaahi waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horu maray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsiin karo wakti ilaa waktigan ou dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunyada saddexaad dhibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta le ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada hormaray haddii arrintaan ay dhaaraato waddanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana waa ka duwan yaha kan macnaha the real recessions anaku aan hore u naqin wuxuu ahay ama ay disaster u yimaado ama dagaal u yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaari garo waa dhici karta laakiin midkan wuu ka duwan yahay financial crisis dhacayo xataa policygii dadka sameynaya ama siyaasadda dhaqaalaha lagu hagaagaya dadkii sameynaya iyaga laftooda diyaar uma ahan hadda waxay ku talagaleen ma ahan marka its total confusion ayaa jiro hopefully waxaan rajeynaynaa inuusan ugu dheeraan waa tahay waxaad soo hadal qaada arrinta ku salaysan hoosu dhac dhaqaalo xataa maraykanka mar ayuu caan ku ahaa oo wax walbaba ay noqdeen hoosu dhac xoogan waxay soo wajaheen ganacsigii guryaha suuqyada ayaa xirmay waagaas marka kani kaas muxuu uga duwan yahay wuu ka duwan yahay kan kaas because ka kale markii ay dhacayeen crisiska oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis markay dhacayeen wax waxay ahayd prediction la sameeyey oo dadka dhaqaalaha ay kasii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dowladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oy si ay uga hortagaan arrimahaas laakiin arrintanu waa ka duwan tahay cudurkan sidaan ognahay fayskii koowaad wuxuu ka bilowday china fayskii labaadna wuxuu saameeyey hadda wadamadan wastiga u badan amana yurubiyanka iyo maraykanka haddana predictionka waxaa lagu wadaa xataa fayse saddexaad inuu jirayo oo oo kan ugu weynna uun ahaanayo oo afrika iyo wadamada adduunyada saddexaad si xun u saameynayo ayay predictionka hadda ay sheegayaan marka its really waa waa waa disaster arinta ilaahay hanaga ha
waad mahadsanta dhegeystaha kale aan bal waktiga siinayna asna fursadda aan siiyo
saaroy aad baad u mahadsantahay inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a martida wicitaanka dhegeystaha waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su-aal ah oo ah maadaama wadamada saboolka qaaradda afrika iyo guud ahaanba dunida ay caawin jireen wadamada horumare ee hadda la tacaalayo coronavirus saameyn intee la eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaaradda africa gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray aad aad u mahadsantahay abahay
wata dhegeystahaasi dabcan saameyntu ka hadlaaya ha maxaa ugu jawaabi lahayd waa isla saameyntii aan ka hadlaynay wadamada afrika ama wadamada adduunyada saddexaad wuxuu u saameynayaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray laakiin kollet iyakana waxaa laga rabaa dadaal hadda markaan waxaan la socdaa dowladda soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan siday uga hortagaan welina cudurka waa yaryahay marka adduunyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo dhibaataduna way u badan waxay u badan tahay wadamada oo adduunyada saddexaad la yidhaahdo oo afrikaanku ay kamid yihiin marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay aysan dhayeel dhayeel u qaadan ee u taxadiraan ee nadaafadda ku taxadiraan dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan hadda for example dowladda soomaaliya diyaaradii way joojisay xuduudadii way xirtay dhaqdhaqaaqi dadka way yaraysay wacyigelintii waa la badiyey marka waxyaalaha la rabo waxyaalahaas oo kale waa in la qabto waana waana waana ku mahadinaha dowladda soomaaliya sidaad ay qabataan waa hagaag dhegeysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragta su-aashiisa ama aragtidiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda soo dhowow bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waa welish cabdi gurxan oo jooga dalka norway cudurkan dilaaga oo covid sagaal iyo toban kasoo bilowday oo sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka jinaha haddana adduunyada inta badanba ama dhammaanteed kusii faafay horta awalan ilaahi ha ka qabto dadkanaga soomaaliyeed iyo dalkanagaba marxaladan lagu jira hadda ma ahan kuwa ay u babac dhigi karaan marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadkanaga qurbaha jooga waxaa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo uu hoos oo u dhigay haddana specially annaga dadkanaga waxay ku tiirsanayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasha oo adduunyada inteeda ka laga diro taasoo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna aanba la diri karin marka muddo intee la eg maadaama sanadka hor dabayaaqadiisa soo bilowday muddo intee la eg ayuu sii socon karaa maxaa la saadaalinayaa ilaahay ayaa garanayo asalaamu calaykum waraxmatullah wata waxaa la saadaalin karo muddada la saadaalin karo ayuu weli sheekh cabdigurxaan ku weydiiyey weli waa waa mahadsan tahay wallaahi ma ma garanayo mana sheegi karo kollet inta la saalaanayo aan isleenaha wuu sii socon karaa cudurkan laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo for example china shaqada ay ka qabatay cudurkan waa shaqo aad u fiican waaye way dejiyeen dhimashadii way yareeyeen isbitaallo gooniyay u sameeyeen marka dadaalkaas oo kalea loo baahan yahay meel kasta ama africa joog ama yurub joog chinesku waxyaala ay ka qabteen oo kale in laga bartay aan aan kolleyta aan aan rajeynayn haddii ilah yaraado laakiin ahoob inuu dheeraado ma rajeynayn aada iyo aad ayaan waktiga kaaga mahad celinaynaa maxamed cabdi waad mahadsan tahay
guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa dhegeystayaashii ka qayb galay iyo sidoo kale maxamed cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha islamarkaasina degan degmada woodbridge ee gobolka virginia ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya barnaamijkan mid lamida intaan ku kulmi doonana nabadgelyo